فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulantii wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu alla qadaro caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka oo kusoo dhacday deegaan hoostaga degmada tooratooro ee gobolka shabeellaha hoose goobjoogayaal aan ka wareysanay dhacdadan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa maamulka la baxay jubbaland oo heegan geliyey ciidankiisa soona saaray wareegto amni oo la xiriirta doorashooyinka uu maamulkaasi doonayo inuu qabsado wasiir aqrinaya wareegtadaasi iyo waxay ku saabsan tahay ayaad dhuuwaxa ku dhegaysa doontaan dowladda federaalka oo xil wasiir ku abaalmarisay xildhibaan dhowaan aada u taageeray duulaanka xabashida kaasoo sheegay inaysan hilmaami doonin abaalka itoobiyaanka u galeen xilka lagu abaalmariyey iyo hadaladii uu hore itoobiyaanka ugu taageeray ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan sidoo kale dhowxa inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan hooyooyinka muqdisho oo naclad iyo habaar isugu daray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kadib markii ay sii kordheen guryaha iyo boosaska xoogga looga qaadanayo shacabka waxaan idiin soo gudbi doonnaa haweeney xaalad quus ah ku jirta kadib markii lagu amray gurigeeda inay gacanteeda ku burburiso khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo meel sare gaaray maxay isku hayaan maamuladan oo dhammaantooda ay shisheeyuhu dhisteen mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo aan ka wareysanay ayaan dhowxa caawa idinkugu haynaa qodobadaas iyo waxaad maqli doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka
دين عظيم هو السامي
waa hagaag kulanti wacan mar kale dhegaystayaal caawa waa habeennimo arbaca ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay afarta bisha shanaad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa shanta bisha koob iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen ayaan goor dhow idiin soo gudbi doonaha balse waxaynu ka horumaraynaa warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi maamulka isku magacaabay somalilan ayaa wuxuu shaaca ka qaaday tirada askartu ugu talagalay inay ilaalo iyo waardiye ka qabtaan doorashada dhici doonta saddex iyo tobanka nofembar labada kun afariyo labaatanka waxaana uu ka dhawaajiyeen ciidamadaasi tiro ahaan gaarayaan shan kun oo askari iyadoona ciidamada booliiska ee maamulkaasi ay sheegeen in tirada ciidamada ilaalin doonta sanduuqay ugu talagaleen ay yihiin laba kun shan boqol toddobaatiyo laba askari oo inta ugu badan ka howlgari doona hargeysa halka ciidamada lagu sheegay milatariga ee maamulkaas iyaguna tirada ay qorsheeyeen ku sheegeen laba kun lix boqol labaatan iyo sagaal askari oo badankoodu ka howlgali doona magaalada hargeysa isku gentirada ciidamada ee maamulka ugu talagalay doorashada ayaa waxay noqonaysaa shan kun laba boqol iyo kow askari duqeymo wuxuu shilima ay ciidamada yuhuudu ka fuliyeen qaybo ka mid ah marinka khaza duqeynaad u xoogan oo xagga cirka ay ciidamada yuhuudu ka geysteen mandiqada cilmiya ay ku taalay xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana ku shahiday duqayntaasi wuxuushlimada ah afar ruux oo shacab rayd ah halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeynaad u xoogan ka geysteen isbitaalka kamaal cadwan ee ku yaala deegaanka biitilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo barakacyaal iyo bukaanno ay ka mid yihiin halka ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan mooto ay saarnaayeen laba ruux oo shacab ah iyo ciidamadii ugu dubeegsadeen xilli ay ku socdaalaysay deegaanka qarbatil cadis ee waqooyiga magaalada rafaax ee dhacda koonfurta marinka khaza duqimo saacadii la soo dhaafay ciidamadii yuhuud ay ka fuliyeen magaalooyinka deegaanadii xaafad ay ka kooban tahay marinka khaza ayay saxaafaddu warinaysaa inay ku shahiideen wax ka badan soddon iyo toddoba ruux oo shacab ah ila wareedya dhakhaatiir ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamadii ugu daya weerar asaasanna ka geysteen deegaanka dumuuc ee dhacmagalada duuba seedaanta galbeed waxayna ku dileen ruux falastiiniya ah kaasoo ku sugnaa deegaankaasi ciidamadii huudda ayaana si barira qofkan ugu shanaqay rasaasta hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaana waxay sheegaysaa in ciidamada saainadii ugu daya subaxii oo dhee maanta xoog ku galeen xaafado ka tirsan magaalada duuba seedaanta galbeed weeraray maleeshiyaadka dacmu sariic ka geysteen gobolka aljaziira ayaa waxay ku dileen dad badan oo shacab rayid ah maleeshiyaadka loogu yira dacmu sariica maaresef ayaa waxay wilaayada aljaziira ee bartamaha waddanka suudan ka geysteen xasuuq kaloo hor leh kaasoo ay ku gumaadeen dadka shacabka ee ku sugan gobolkaasi wararka ayaa waxay sheegayeen galinkii dambe ee maalintii shalay ay ciidamada dacmu sariic weerar ku qaadeen tuulada sheekh meki ee bariga gobolkaasi iyagoona halkaasi ku dilay saddex iyo toban ruux oo shacab ah halkee dhawci kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo fara badan warbaahinta ku sugan gudaha suudan ayaana waxay warinaysaa in kooxdan isbuucii lasoo dhaafay oo keliya ay kufsi wadareed u geysteen wax ka badan shan iyo labaatan haween oo suudaaniyiin ah waxaa loogu yeeray qaramada midoobe ayaana waxay ka dhawaajisay in maleeshiyaadkan haweenka ay kufsadeen ay da-dooda ka yartahay koo iyo toban sano kooxdan ayaana waxay waddanka suudan ka wadaan gumaad aan kala sooc lahayn oo ay kula kacayeen shacabka reedkii aan waxba galabsan askari ka tirsan gumaystaha yahuudda ayaa isdilay kadib markii uu ka soo laabtay dagaalka ka socda marinka khaza waxaa muddooyinkii dambe aad u sii kordhayey askarta ka tirsan kayaanka saainada yahuudda ee gacmahooda isku dilaya wararka inaga soo gaaraya dhulka yuhuudda xoogga ku haysato ee falastiin ayaa waxay sheegayaan inuu gacantiisa isku dilay askari ka tirsan milatariga saainada yahuudda xilli uu ahaa mid ka soo laabtay dullaanka uu gumaystaha yahuudda ku qaaday marinka goodoosan ee khaza labaatan toddobadii bishii oktoobar ee sanadkiina soo dhaafay labada kun saddex iyo labaatanka warbaahinta saanad yuhuudda ayaana arrintan si aadda uga hadlaysa iyadoona ay falanqeeyaashu sheegayaan in middan ay qayb ka tahay cadaadiska iyo xanuunada nafsiga ay ciidamada gumaystaha yuhuudda ka soo qaadeen marinka khaza waxayna magaca askarigani ku sheegeen santiago guud ahaan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay iminka wajahayaan xanuunno dhanka dhimirka oy ka soo qaadeen dagaalka ka soconaya marinka godoonsan ee khaza dowladda suudan ayaa waxay waddankeeda ka cerisay shirkad laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta wararka inaga soo gaaraya waddanka suudan ayaa waxay ku waramayaan in xukuumadda waddankaas ay dalkeeda ka cerisay shirkadda dekadaha ee d b wold ee laga leeyahay waddanka iskutaga imaaraadka carabta dowladda suudan ee uu hoggaanka u hayay milatariga ayaa waxay ka dhawaajisay inay laashay heshiiskii dhanka degadaha ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ee la gashay shirkaddani jabriil ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda suudan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay ka laabteen heshiiskii kala dhexeeyey dowladda imaaraadka islamarkaana ay ceeliyeen dhammaan shaqaalihii shirkadda dekadaha dubay sababo la xidhiidha taageerada milatari iyo midka maaliyadeed ee uu maxamed bin zayd siinayo maleeshiyaadka r s f ugu dambayntii shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka iraan ayaa sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamadii ilaalada kacanka iraan ayaa ku dhawaaqay dhimashada laba ka mid ah ciidamadooda oo mid ka mid a waa sareeyo guuto kadib markii diyaaradda ay wateen shil kula gashay meel u dhow magaalada sirikaan ee gobolka boolojistan ee xuduudda la leh afghanistan iyo bakistan wakaaladda wararka iraan ayaa waxay sheegtay in saraakiisha ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ay kala yihiin taliyihii guutada nenewa ee gobolka golistan xamed mazandaraani iyo duuliyihii diyaaradda xamiid zandaqi dalka iiraan ayaana waxaa ku soo laalaabtay shilka diyaaradaha bishii meeye la soo dhaafay ayeen ahayd markii telefishinka qaranka iiraan uu shaaca ka qaaday geerida madaxweynaha ibraahim ra'iisi wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdigii la socday oo ku dhintay shil diyaaradeed xilli ay ka soo laabteen xafladda furitaanka biyoxireenka lagu samaynayey xadka u dhexeeya iiraan iyo azarbijaan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت waa hagaag diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxa ay maantay duhurkii ku soo dhacday deegaanka farasooley oo hoostaga magaalada tooratoorow ee gobolka shabeellaha hoose diyaaradda uu ku duldhacday goob beer ah oo ay lahaayeen dad shacab ah ayaa waxaa durbadiiba halkaas gaaray qaar ka mid ah dadka deegaanka dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in diyaaradda ay maalmihii lasoo dhaafayba ku dul wareegaysay deegaanada hoostaga farasooley duhurnimadii maantana ay soo dhacday waxay tilmaameen in diyaaradda ay siday gantaallo diyaaradda guud ahaanna uu burbur soo gaaray waxay sidoo kale shaaciyeen in diyaaradda uu ku sawiran yahay calanka maraykanka haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka uu ku sugan beertii ay diyaaradda ku duldhacday islamarkaana dul taagan ayaa inooga waramaya tilmaam guud ayayna inooga bixin doonaan qaabka ay diyaaradda u eg tahay iyagoo sidoo kale soo gudbiyey dareenkooda farxadeed maadaama ay sheegeen in diyaaradaha maraykanka ay deegaankaasi duqeymoba aan ugu geysan jirin dadka shacabka ah baashii meeshaan taagan tursuure deegaanka tursuure waay haye deegaanka torotoro maanta maxaa ka jiray
deegaanka turturow diyaarad u wareegsanaysay oo gantaale ay ku xiran yihiin ayaa ku dhacday meeqa saacay soo dhacday waxaa dhacdayaa lix saac lix saac iyo bar ayaa dhacday lix saac iyo bar haye ee, gaar ahaan halkay ku dhacday ma bartanka magaalada mise ee, bannaanka ee, waxay deegaanka waxa- waxa- waxaa ka dhacda ma- eh, meesha mudulaale kama mudulaale tursuure oo ka xirta qaabka oo koonfurkeed haye noocey bay diyaaraddu u ekeed tilmaam naga sii waan booranahay waa dheer tahay waan waan- gantaaladaadana waa rakaban yihiin oo hadda waxa waaye gantaalo miyay sidee gantaale gantaale saaran ah gantaale saaran haye dhirir ahaan bal qiyaas ilaa intee buu dhirirkeedu jiraa dhinacaan waan dheertahay waan dheertahay inta dhinac
haye la- dhirirkeeda laba- labaatan wa meeqa gantaalaa ku xiran annaga hadda u- un afar ah aran afar afar afar gantaal La- labna xaqiiq way hadda labna xaqiiqay haye laba gantaalaad hubtaa inay ku rakibnaayeen aa lama laman in burburaan istaawna laman in burburaan istaawna haye
saasaa jirta adeer diyaaraddu maxay qabanaysay markay soo dhacaysay waa wareegsi jirta waa wareegsi jirta haye burseela ku wareeg jirta burseela ku wareeg jirta dawada haye yaa iskale diyaaradda maraykan haye
calankaa laka arkab calanka waa laka arkab calanka maraykan waa laka arkab calanka maraykanka ku sawirnaa miyaa diyaaradda haa sawir maaha calanka goodka dhaftiisa lagu arkab haye marka ugu horreysay yaa arkay diyaaradda markay soo dhacaysay maxaase la dareemay
waxaa laga dareemay guuheeda isbedelay rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr guuheeda isbedelay haye guu hadduu isbedelo isbedel isbedel waa fiirnay oo si fiican markaan u aragnay oo haddana marka banaanka usoo baxna waa soo raacnay haye
saasaa shirta adeer saasaa shirta
waayahay diyaaraddu ma si fiican miyay u burburtay mise waa jir ahaan way fiican tahay waa burburtay si fiican u burburtay kolkeeda gaar waa haynaa dab miyaa ka kacay haa haye saasaa jirta adeer waayahay bulshada dhibaato caynka ah ayay ku qabeen diyaaradahan mar kasta waa duqaan habeenka habeen waa soo galaysay qadka waa soo soo galaysay haye
habeen hore habeenkiisa shala maalin saasay u wareegsay u wareegsanaysay haye
mid kala bacaya ayadu haye
haa hadda marka dadka deegaanka sidee bay u arkaan in diyaaraddii maraykanka duqeynaysa ay soo dhacdo
taas farax weyn aa laga qabaa haye
aada ugu faraxsanahay habeen baasha habeenka la duqaynaysay oo maalinta naga dul wareegaysay hadda ilaahay oo shacabka dhibaateynaysa ilaahay banaan ku jeeriday haye anaga aad bay aada ugu faraxsanahay
magacaa walaal xasan cali axmed xasan cali axmed macdan halkay ku sugan tahay gaar ahaan gaar ahaan waa fursuuri tulid hortagta degmada turkura waayahay farasooley ee, maxaa ka jiray maanta fursuuri maanta waxaa ka jira walaal farxad aad iyo aad u weyn haye maxay ku saabsaneed farxaddu farxadda waxaa ka xisaabsan ah diyaarad oo dareelisay baa fursuuri meel u dhow oo tuulada mudurale oo yaraay koonfureed ayaa ka dhacday haye jandaalada karakon waa afar hab muhiim eh, laban waa burbursadii ay laba oo ciidamada ismalaaneen haye marka intaas wey afar gantaal oo ku rakiban diyaaradda ayaa indhahaga u saartay miya haa haye waa diyaaradii waa diyaaradii oo baryahan dhan oo macnaha oo aad muudin wareegsisharkii oo balaayo iyo qaxan mudigwe haye diyaaradda maxaa ku sawirnaa aada bugu faraxsanahay see usoo dhacday kuwii kale kusoo dawareeyaan macnaa inay saan usoo dhacno rabnaa haye diyaaradda maxaa ku sawirnaa diyaaradda waxaa diyaaradda waxaa ka sawirnayaan eh, calanka ah, waxaa ku ardiya calanka ii sheeg eh, maraykanka haye
iyo magacyadooda iyo lambarada meesha ku argay haye diyaaraddu markay soo dhacaysay dadka sidee ku ogaadeen
adi diyaaradda meel aday ku dhacday deer dhexdeeda ah marka abaarta weli markay soo dhaaftay ay wareegsatay laba xad ay ahaayeen mid u horeysay marka waa soo wareegsatay markay soo wareegsatay baashi qasacdeeda qasacdeeda koran ku suurmay haye
marka haddii batuulada soo dhaaftay wareegii ay gal rabtay waa dhacay haye dadka farsooley maanta ka waran dareenkooda sidee bay u arkaan maanta farxad wey farxad maasha allah niya waa dadka dareenkooda maanta farxad wey ma- meel kasta maanta suurada meel bay hoosabta waa laga imaaday lahay oo sabab maxay ugu farxayaan
waa ugu faraya waa diyaarada garoonisa meesha ku dhacday habeen iyo maalin mudul taagay Mhm.
ha duqeymo miyay ka geysan jirtay deegaanka oo dadka shacabka ah
haa maan hal goysa waysa gadaaladan kurasabada oo dadka intuqan jirtay haye magacaa walaal maslaa artax mahadad maslax farsooley maanta maxaa ka jiray
farsooley maanta farxad aan qayaas karin aan jira farxad dhaafaa jirta maanta farsooley haye maxay ku saabsaneed farxaddu
farxadda maan daroo diyaar daroonis aa kusoo dhacday farsooley dulaaley loo yaqaana haye
waa ka marka waa diyaarad noocaas aa kusoo dhacday oo maraykan uu leeyahay diyaaradda bal tilmaam yar inooga bixi noocee u ekeed
diyaaradda diyaarad booran waaye diyaarad maraykan waa haye
waa ka marka waa laba gantaalna ay ku xiran tahay
haye waa ka marka laba gantaala ku xiran calanka maraykanna waa ku xirnaa calanka maraykankana uu ku sawirnaa
haa haye
marka waa Adigu meel in- dhexdeeda ku dhacday adigu indhahaaga ma saartay haa haa waa kur jooga sababta waa jooga meeshaan taagana diyaaraddaad dul taagan tahay haa haye
marka waa ka taasaa jirta waayahay dadka deegaanka marka bal ka waran dareenkooda
dadka deegaanka wallahi farxadooda lama qiyaaskaa magaalooyinka ilaa tuuliyaalka farsoole ku dhegan meel aan laga imaana ma jirto sabab maxay sidaas dhan ugu faraxsan yihiin farxadda wallahi diyaarna dhibi jirta waaye waa diyaarna dhibi jirta adeen walba nu dul wareysan jirtay adeenkii iyo gantaalada naldhacaysid ummadda shacabka barkicisay waay haye
waa ka marka farxaddaasaa jirta ummadda shacabka ibir siin jirto marka waa calaykum salaam magacaa walaal maya barmaha xuseen haye farsooley maxaa maanta ka jiray farsoole maanta waxaa ka sheegayaa farxadda salkoob karna ilaahay muxadis ay bashaaro xagga halkatidin jirtaan haye maxaa jiray maal waxaa meesha dhacay diyaaro maraykan leh oo ciyaartan korteegneed habeenmaa ciyaarkii oneew dumarka isu weey deerta gabdha ilaahay maa noo qabaday oo dullowd meesha dhaas haye ilaahay ka mahadsan adigu indhahaaga ma saarta diyaaradda burburkeeda markii kow ilaasha lacagta dhawaa maktab labartayda korteegna haye tilmaam nooga bixi bal diyaar waa dooranahay dhiran baashiya labaatan tallaabo uuran toban tallaabo laba gandaal baasha u xiran yihiin lama gandaal rag waa burburaan lehay gudaha shee waa burburaan lehay ilaahay maxaad sidaa jirtay haye iyadu dab miyaa qabsaday mise waa jir ahaan way fiyoodahay ma dad ma qabsan laakiin si kale dhacday burburta haye dadka deegaanka ka waran bal dareenkooda maanta waa sidee deedeegaa maa dareema waa sareeyaa ilaahay maxaad farad nafriyaa lulaa maana haye Waa hadal iyo dhal iyo odayaal wax ma saaran maana insaa looga kara in dhaba saaraa kara waa saa ka haree malaa meesha waa naqatiyaa hamara taas u imaadee si u dhiweemaan dad miyaa soo buuxsamay bismillah idahood oona laanya waa ma saaran kiisaa looga dhaba saaraa ay naqdeen alxamdulilah farad ilaahay waay ilaahayna ka mahadsan ilaahay baa u sheegnay nicmatan tan iyo foolka rooglaan keeno kuwa kala dhawaatin asaasta waaya waa mahadsantihiin walaal aad baa u mahadsantihiin ayaa waa mudan waagaa kuwaasi waxa ay ahaayeen goobjoogayaal ku sugnaa halka ay diyaaraddii maraykanka maanta ku dhacday waa deegaanka farasooley degmada tooratooro wee shabeellaha hoose أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada sagaal iyo toddobaatanaad waxay noo soo jeediyaa digtoor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawo waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano maigreen ama madax xanuunka dhaxalka ah ee qofka kusoo laalaabta bismillaah aada iyo aada u mahadsan tahay Eh, migraine waa is- waa recurrent episode of severe headache associated unilateral with visual or sensory Ee, macnada waxaa waaye cudurkan waa madax xanuun daran oo qofka ku dhaco isagoo wato calaamadiisna ay ka mid tahay hal dhinac inuu ka dhaco kaasoo wato qofka inuu indhaha ka arko wax intiisu ku dhicin ka hor sida biriq inay hormarto oo kale wax zigzaag oo kale inuu ku horqormaan ilaac oo kale inuu arko ama uu dareemo waxyaala jirkiisa midmidaya ama duraya ama gubaya cudurkan waxaa sababo sida la sheego waa dhaxal waxaa kaloo la sheegaa inay sababto intracranial vasoconstriction inay xididada madaxa lafihiisa dhexmara ama madaxa uu leeyahay inay yaryaraadaan cariiri noqdaan kadibna ay weynaadaan dhiiggana uu ka istaago madaxa xanuunka saasoo keena calaamadaha lagu garana waxaa ka mid ah marka matag lalabo abitiid la-aan ee, qofka oo iftiinka dhibsado qofka oo codka dhibsado qofka oo madaxiisa uu noqdo ee, inuu diido ama madaxa uu wareegto ama madaxa uu dareemo in miisaanka laga qaaday qofka oo hemibraces ama hal dhinac qofka oo ka noqdo daciif qofkii oo kabaabisa uu iska dareemo jirkiisa cudurkan marka calaamadiis waxaa kamid oo kaleeto intuu soo laalaaban karo waxaa kamid a laba waqti bishii wuu soo noqdaa xanuun baabiyaasha caadin waxba kama taraan ugu badnaan qofka wuxuu hayaa labaatan afar saac markuu seexday kadib baa laga yaabaa qofkaas inuu soo kaco asagoo caafimaad qabo marka waxyaalaha cudurkan lagu garto oo ugu caansan waa in intaas cudurkan marka la rabo marka in la baaro calaamadii aan soo sheegnay waxaa lagu darayaa baaritaan kale e s r-ka c r b lumbar puncture m r i ct scan inta waa lagu xaqiijiyaa qofka marka hadduu ku dhaco waxaa fiican inuu ka fogaado qaylada iftiinka qol iftiin leh meel dad buuqa inuu ka fogaadaa fiican daawo ahaan isbitaalka dad imaadidoo kaleeto laba siiba dadku ku daaweeyaa daawo waa mid oo ah abortive therapy oo ah xanuunka markaas taagan inay qofka idinka ilaahay ka joojiso midna waa prophylactic oo ah waa daawo soconaysa cudurka ka hortag u ah inuusan ku dhicin marka labadaasba isbitaalka way taallaa waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad u sii kordhay dhulboobka iyo sidoo kale burburinta lagu hayo bulshada muqdisho waxa ay arrintu gaartay heer ay bulshada qaarkood qoryo inta qaataan iska dhiciyaan ciidanka dowladda federaalk ee loo soo adeegsado in ay guryaha ka burburiyaan dadka shacabka ah si dhulalkaasi ay u qaadato dowladda federaalka gaar ahaan madaxda sida xasan gurguurta iyo sidoo kale kuwa la midka ah haddaba waxaa xusid mudan in inta badan bulshada ay guryaha ka burburinayaan ay u badan yihiin dad maato ah kuwaasi oo aan dagaal awoodin waxa ay hadda xaalku maraysaa in hooyooyinka ay nacladaan madaxweynaha dowladda federaalka habaarna kala duldhacaan waa tan mid ka mid ah haweenka muqdisho oo dul taagan gurigeeda oo gacanteeda lagu amray inay ku dumiso habaarna kala duldhacaysa xasan sheikh iyo sidoo kale dowladdiisa xaw ilaahay inkaar kugu rid oo masiiba kugu dhacda oo meelha ka timid alla cadaab oo inkaar allaha kugu rido oo meel xun ka bax adiga dowladdaa wadatid iyo faracaaga iyo meesha ka timid ba allaha cadaaba oo mid iimaanka iyo arsaaqadaba alla damaribmariyaata war mid dhintay ma raame qafu- qabuurihii waa qufata oo wixii adduunka jooga saana u silcinaysaa saddex maalmoodaa wax duminaynaa oo dadka biniaadanka waqtiyaa la siiya oo ay ku guuraan war s- subaxiya waaga markuu baryaan war adigu majin baa taa subax intaad ku aragta daynta waaga markuu barya loo imaado la hadda guura isla haddaba rarta la dhahaya war qofka haddaa dowladta mas-uulta oo imaanka laga qaad maxay tahay emergensigan aa wadid war lacagtaan aad dadka ka dowadi meelahan la dhisay meelahan la duminay waxba ku qaban mayside war naga dhaaf war adiga intee lagu geynaya war ma dhargaysid miya war tan iyo mar war ilaahay ka cabsada war qiyaamiha la isku wadaaye qiyaamo maba dhimanaysid be haddaad dhimanaysid saqiir iyo kabiir bahahday kugu hayaana subax daan la keena madaxa burusaad meeshan soo leedaaye iimaanka allaha kaa qaadana dhaaf ilaahay oo subxaana watacaala adaa boqore kana dhaafi oo masiibo kur oo wax allaale wixii ka dambeeya dumiskanaga iyo rafaadkanagaba masiibo kur rabiyo ilaaha odaa qafuur naxayna kuwaana dhaafiya cudur allaha uga dhigay fidyowgaasu geeye muslix halaalhadaa tahay oqon deebdan qada leedihiin odaygaasaa u wadiin u geeya fidyowgaasu geeye oo indhaha uga dhufta meel xun ha ka baxay indhaha uga dhufta ilaahay ha
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa hagaag dowladda federaalka ayaa waxa ay xil sare ku abaalmarisay xildhibaan dhowaan aada u taageeray duulaanka xabashida ay kusoo qaadeen dalka soomaaliya kaasoo sheegay inaysan hilmaami doonin abaalkii ay etoobiyaanka u galeen dhowaan waxaa iscasilay xubno ka tirsan xukuumadda xamse cabdi barre kuwaasi oo la saftay maamulka la baxay jubbaland durbaba waxa ay dowladda federaalka mas-uuliyiinta iscasilay xilalkooda ay u magacooday kuwa cusub wasiiru dowlihii qorsheynta iscasilay ayaa waxaa xilkiisa ay dowladda federaalka ah ku abaalmarisay xildhibaan mashruuc kaasoo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ninkan ayaa horey wuxuu warbaahinta uga horsheegay inaanay hilmaami doonin abaalka uu sheegay in dowladda etoobiya ay ku leedahay dowladda federaalka su-aasha ay dadka qaar isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay haddiiba dowladda federaalka uu dhab ka yahay khilaafka kala dhexeeya etoobiya waxaa keenaya in siyaasiyiinta u dhow adis ababa ay xil sare u magacowdo waa kan xildhibaan mashruuc oo muujisanaya jaceylka uu qabo xabashida waxaan ku hadlahayaa si gaara afka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka bakool oo dhan afkooda anaa ku hadlahaya run ahaantii dadkaana dareenka ay sheegeen iyo xaaladda ay sheegeen waan la qabnaa dowladda etoobiya markii dowladda federaalka ee soomaaliya baydhabo lagu duulay oo maayafuulka xabadda ay ka dhacaysay oo kuwa baydhabo joogay iyo dowladdaba rabay halkaa in lagu saquurnuujiyo dadkii gacanna siiyey bay ahaayeene noo soo istaagay villa soomaaliya inuu maanta qaranka soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxda soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkan laga taago dadkii gacan naga siiyey bay ahayn gaal dil gartiisana sii baa la yidhi ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnay in ay dhibaatada ugu xoog badaysa wixina garab istaagayna iyaga ahayn waxaa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan maamulka jubbaland ayaa waxa uu soo saaray wareegto amni oo la xidhiira deegaanada uu ka armiyo maamulka inta lagu guda jiro doorashooyinka uu maamulkaasi doonayo inuu qabsado aadan axmed xaaji wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha ayaa waxa uu akhriyey wareegta ka soo baxday maamulka jubbaland isagoona ciidamada u sheegay in ay heegan buuxa galaan tani waxay ku soo aadaysaa xilli uu sii darsanayo khilaafka xasan sheikh iyo axmed madoobe waxaana maamulka jubbaland uu sheegay inuu ka walaac qabo in dowladda federaalka ay isku daydo in tallaabooyin milatari oo ka dhan axmed madoobe ay samayso ujeeddo wargelin iyo fulinta awaamiirta amniga iyadoo lagu jiro u diyaargarowga qabsoomidda heerarka kala duwan ee doorashooyinka dowladda jubbaland ayaa waxaa la farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed qodobada hoos ku xusan kow dhammaan ciidamada qalabka sida ee jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaa la farayaa in ay galaan heegan buuxa oo lagu xaqiijinayo amniga dhammaan deegaanada dowladda jubbaland sidoo kale dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in aysan ku milmin siyaasadda oo ay ku ekaadaan xeryahooda iyo goobahooda shaqo labo waxaa mamnuuc ah in askari hubaysan oo aan waajib shaqo ku jirin lagu arko goob aan ahayn goobtiisi shaqo saddex dhammaan musharixiinta iyo daneeyayaasha ka qaybgelaya doorashada dowladda jubbaland waxaa lagu wargelinayaa in ammaankooda ay sugayaan ciidamada booliiska dowladda jubbaland sidaa darteed waa in ay la xiriiraan taliska ciidanka si loo siiyo ciidamo sharci ah oo suga ammaankooda waxaa mamnuuc ah in la abuuro ciidamo beeleedyo u abaabulan habqabiil oo lagu khalkhalgeliyo ammaanka ugu dambeyn cid kasta oo ka qayb qaadata falal amni darro ama u hoggaansami weydo qodobada kor ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhowxa waraysiyada ayaan ku sii soconaa khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxa uu gaaray meel sare haddaba maxay isku hayaan maamuladan oo dhammaantooda la isku waafaqay inay shisheeyuhu dhisteen wariyahena zakariya cumar ayaa wuxuu arrimahaasi iyo kuwo kaleba ka waraystay nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed marka hore kusoo dhawow nabadoon goolis warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay waa dhowahay waana idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowladda federaalka ciidamo ka wada tirsan ayaa ku wada dagaalamay magaalada muqdisho gaar ahaan ee degmada hodan waxaana dagaalkaas uu ku salaysnaa dhulboob ay damacsanayeen askarta dowladda federaalka inay ka sameeyaan degmada hodan maxay tahay sababta dowladda federaalka ee uu madaxda ka yahay xasan sheikh ay usii ballaarinayso dhulboobka ay ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dagaalka ka dhacay oo labada ciidan oo ridada ka wada tirsan u dhexeeyey ugu dambeeyey maahina wax badan oo ka horeeyey ayay dholol ku dirireen iyagoo qoladan ridada ah oo xasangar guurte ee dhulboobka ay haayaan mid xadka ka baxay uu yahay oo faraha ka baxay oo ummadda muslimiinta ahadoo degenayd magaaladaas dhulkay deganaayeen sanadaha badan maanta mid dukumenti leh iyo midan dukumenti lahaynba laisku qabanayo dhul iyadoo lagu andacoonayo waa dhul dowladeed marka dhul aan dowladeedna ma ahan oo keliya waa dhaqaaladoon mooryaannimo ah oo isbaaro ah oo nooc cusub oo kusoo kordhay isbaarooyinkii la aqoon jiray ama dhacii la aqoon jiray nooc cusub oo kusoo kordhay waayo maxaa yeelay qabuuruhu dhul dowladeed maaha qabuurihii ku dareen ummadda bulshada dhinac walba looga soo galay jeebkooda markii la faaruujiyey aqalihii iyo guryihay deganeenna la doonayo in laga faaruujiyo ma garat marka dhulboob loo soo tafaxiitay waayo badihii yaa la dhameeyey dhulkii kalea la dhameeyey dadka jeebkoodiyaa la dhameeyey moobeeladii iyo efcgiyaa la baaraystay dhulkii iyo qabuurihii iyo meeshii la deganaayo dhan caasimada dhan waa laga raray dalka dhaqaalo doon keliyana ma ahan waxa ku lugla sidaan maqlayay shirkado shisheeye oo dhulka loo sii iibinayo shirkado shisheeye oo biri ka maalinaya si murtaxan usoo degaan doonaya iyay tahay cidda dhulkaas ee ka iibinaysa shirkadaha shisheeye
cidda iib ma jiro waa dhaqaala laga qaadanaya fara badan anaa kaaga kicinaya meel calaamaysan weeyaan intaanay soo calaamaysanayaan ay u dirsanayaan shaksiyaad muuqa soomaali ka ah markii loo soo calaameene kuwan ayaa xoog uga kicinaya dhaqaalo badanna way ku qaadanayaan dhulboobkaas marka waxa ka dambeeya shirkado shisheeye nooca hadda muuqda oo dhulqaadashada waxa ka ballaaran wuxuu dabada ku hayo o salka ku hayo soo bixi doona oo laga yaabo ina dad badan ay isku baraarugsanayn maantay marka dhulboobkaas waa dhaqaalahaas iyo dadkaas lasoo adeegsado cumalada gaalada u ah iyo hay-adaha shisheeye waana xasan garguurtaana ugu weyn waa dhaqaala baabi'is iyo dadka in fakri lagu soo waday qaxooti isugu tagaan ninku qofka muslimka hadduu dhaqaalihii uu baaba'o wuu haadayaa waxaa loo fududaynayaa in baasabor la siiyo dalka laga bixiyo qaxooti uu tago kadibna lagu shaqaysto muxuu salka ku hayaa ama yaase ka dambeeya khilaafkan mar kasta soo laalaabta ee ka dhexeeya maamuladan shisheeyaha maxayse tahay ujeedada khilaafka khilaafka wuxuu salka ku hayaa dana shisheeye dana shisheeye oo la fulinayo ayaa asal u ah kooxda ridadane maamul goboleed walba cid baa xukunta dana shisheeyaana ka dambeeya sida hadda danaha etoobiya ay wadatoo kale kuwa turkigu watoo kale kuwa maraykanku watoo kale gobolada sidaas danaha shisheeye oo isdiidan oo dhulboobka iyo dhulqabsiga kow ka yahay ayaa ka dambeeya siyaasadda iskhilaafkooda ma aha ayagu waxay isku khilaafayaan horumarinta dalka iyo danta dalka iyo diinta midna ma aha iyo ummadda horumarkeeda ma aha waxay isku khilaafayaan danaha shisheeye oo kala duwan oo nin wabaaba cid uu u ordayo uxusulduubayo waxaana ugu weyn xasan garguurte siyaasadaha kalagiskalaysnimada ah oo gaalnimada ay ku shaqaynayso oo macnaha uu shaqaynaya cido kale oo soo dirsado dadka iyo danka wuxuu qanacaya aan la arag kuwa kalena waa kuwa kasoo horjeeda oo ayaguna dowlado kale u shisheynaya oo etoobiya ugu tun weyn tahay maraykan uu tun weyn yahay saas ayay ku salaysan tahay siyaasada iskhilaafkooda ah hadda ee horumarka dalka kuma tiyas- kuma talisnay aragti horumarineed dowladda federaalka waxa ay soo saartay maab ay meesha kaga saartay qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha een, oo ay ku tilmaantay een, kuwo aanan jirin halka kuwa qaarkoodna ay sheegtay ee, inay yihiin deegaano lagu murunsan yahay maxay tahay ujeedada maabkaas ee, yaasa maabkaas soo saaray ma dowladda federaalka ayaa soo saartay mise gacmo kale ayaa ka dambeeya soomaaliya laguma bahaayaba maanta kolada riddada sideedaba waxa gacmo kale ka dambeyn meesha kuma bahaayaan nin dad ayagu talo kasoo go'day maskaxdooda ama fikirkooda ama ma aha waa wax loo dhiiba qalin waaye qalinna wixii qofkii haya ee wax ku qora gebigoodba waa dano loo dhiibay ayay ku salaysan yihiin haddii aan usoo noqdo qirada dhulka sida loo kala qabsanayo hadda misaal eh, galmudug oo kale sidaan u arkayo shidaala wax laga qodayaa meesha aragtay Eh, cid walbaba marka galmudug ciddii xiriirka la lahayd ma ogola in shidaalkaas meeshaas laga qodo Eh, hadday ogolaadaanna qoladan kaloo la yidhaahdo eh, eh, puntland ma ogolo marka waa la isku haystaa waxaa loo leeyahay in hadda kadib eh, dhul aan la lahayn ee fooda laga kalluumaystay noqdo ceelasha shidaalka ayaa dhibaatadaasoo dhan keenaysa ma garat marka waxa is haysta ma aha maamulada shisheeye ee waa dowladaha ay kala matalayaan qolyaha maa eh, riddada oo ha yaraato wax maamula ma laha waxa is haysta oo ka dhex hadlaya waa cid oo dusha ka taagan ayaa qolo walba ka dhex hadlaysa maahana ayaga sidaa hore kugu sheegeen fikir ayaga kasoo go'ay horumarka dalka iyo danaha dalka ka hadlaya ma aha nin walba wixii loo soo dhiibo saakayo shalay wixii loo dhiibo maanta ka noqonaya biri wixii loo dhiibo haddana ku hadlaya wax loo dhiibay waaye danaha isdiidan waa danaha shisheeye awooye ayagu waxba meesha kuma hayaan waa qalin wax lagu qoro ayaga Een, maamuladan shisheeye ee dowladda federaalka ay iskhilaafsan yihiin waxaa ka mid ah een, maamulo een, ku tiirsan ama ee, taageero joogto ah ka hela een, dowladaha een, gobolka maamulka jubbaland oo kale een, axmed madoobe waxa uu maamulkiisa ee, ee, ku tiirsan yahay een, dowladda kenya dowladahaas shisheeye khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamuladan een, kaalin noocay ah ayay ku leeyihiin Eh, maamulka axmed madoobe oo kale eh, dowladda kenya ku shaqaysata kuna maamusha wax allaale waxay meeriso waxaan hayna lama qaato Eh, tambay dhabo waad maqlaysay eh, ninka la yidhaahdo abi axmed ayaa ku shaqaystoo sheeganaya weliba inuu ayaga eh, macnaha uu xaggooda yahay gobol ayaga lamida uu yahay hal maamul goboleed oo madax bannaan oo wadaniyadiisa ku fadhiya fikirkiisana ku shaqaystaa maba jiraba haba yaraa maadaama maamuladan ay dhibaatada intaas le-eg ku hayaan bulshada een, maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed dhowr jeerna waa loo baaqay haddana waxaan ugu baaqayaa gumaysi kii ugu dambeeyay ku jiraan waad aragtay tusaale ahaan qabuurahoodii in la qodo waa gumaysiga ugu weyn guryahoodii in la gato iyo dhulkoodii katalabiil la geliyo waa wixii falastiin lagu haayay falastiin wixii lagu haayay oo guryaha barakicinta ahay ayaa hadda ku socda waxaan rabaa dadka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa naf iyo maal wax u dhaqani ma jiraan ha iska difaacaano ha iska qaadaano gumaysigan maxaa idii haray haddii guryihii katalabiil la geliyey maxaa idii haray haddii qabuurihii lafiini banaanka lasoo dhigay maxaa idii haray meydkiina haddii canshuur laga rabo waxaad sugaysiin maxiye ma dhimateen waxaan leeyahay maanta qoryihiina la soo baxa maanta xornimo haysataa dunida isboobaa ka jira dhulka waa laydinka qaatay dhulka gaalaa qaadatay iyo dajiniyo u shaqaynaya dalka qaatay maanta dabaqabashaad leediin hubaad haysatiin qoryaha lasoo baxa iska dhigta mujaahidiin walaalaha oo idin kaalmeeyana waa heli kartiin haabtan inay wadnaha dab- markii qabiil idinku soo duulo waa dagaalama jirteena gaaladan dalkeeda ka dhacaysa ha layska dhiciyaan lehaane taasaa idin kula dardaarmaya shareecada ilaahayna qaata waad mahadsan tahay nabadoon golis waan kaaga mahadcelinaynaa fursadaada qaaliga ah ee aada na siisay kaasi wuxuu ahaa nabadoon golis oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed
dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kana mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم السلام